labiyo labaatankii bishii janawari ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar inqimaasi ah oo nafurnimo lagu daafuray waxa ay ku qaadeen xarunta gobolka banaadir oo u muuqata madaxtooyo halkaasoo saraakiil shaqaale iyo ciidamo tobanaan ah looga dilay dowladda federaalka julaay toddoba iyo labaatankeedii laba kun laba iyo labaatanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyad disashaadi ah oo ay ka fuliyeen magaalada marko waxa ay ku dileen guddoomiyihii maamulka magaaladaas cabdulaahi waafow laba maalmood kadib shantii bishii agoosto laba kun laba iyo labaatanka waxa ay mujaahidiinta camaliyad disashaadiye ah oo ka dhacday kalabeerka ku dileen in ka badan afartan askari oo ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka mid ahaa jenaraal takar subagle oo ahaa taliyihii guutada siddeed iyo tobanaad ee maleeshiyaadka gorgor oktoobar saddexdeedii laba kun laba iyo labaatanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyaad istishaadi ah ku burburiyey madaxtooyadii maamulka hirshabeelle ee hiiraan waxaa ku dhintay ku dhowaad boqol u badan ciidamo isla februari koob iyo tobankeedii laba kun saddex iyo labaatanka laba camaliyadood oo istishaadi ah ayay mujaahidiinta ku weerareen xero lagu tababarayay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland xeryahaasi oo ku yaala degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka in ka badan afartan iyo saddex askari ayaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday iyadoo gaadiid badan oo yaallay xerada ay ku basbeeleen isla maalinkaasi maarso afar iyo tobankeedii laba kun saddex iyo labaatanka mujaahidiinta ayaa camaliyad istishaadiye ah ku burburiyey daar ku taalla magaalada baardheer oo ay ku shirsanaayeen xubno ka tirsan dowladda federaalka halkaasi waxaa ku nafwaayey saddex iyo toban xubnood halka ay ku dhaawacmeen labaatan kale oo u badan madax halkaasi ka waday shirqoolle ka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab abriil sagaal iyo tobankeedii laba kun saddex iyo labaatanka oo ku beegneed sideed iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus oo istishaadiye lagu daafuray waxa ay ku qaadeen saldhigay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka goobta waxaa la dhigay meydadka konton askari oo ay saraakiil ka mid yihiin weeraradii ugu dambeeyey ayaa iyaguna sidoo kale ahaa kuwa saameyntooda leh sida weerarkii buulamareer kii doolow iyo kii masagawaay oo lagu dilay boqolaal isugu jiray ciidamo shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka